waa in heshiiska ahlusuna waljamaaca iyo waxaa ka heshiiyey maamulka galmudug qaab awood qaybsiga oo inaanu ku midoobno maamulka galmuduga yaan qorshaanagu ahaa waana isla meel dhignay qodobadii aan ku heshiinayna saxaafadana waa usoo bandhignay labadanada qayboodna inaanu qodobadaas wada qaadanaan gocaansan heshiiska ma waxaa saxiixa ahlu sunna mise garab ka mid ah ahlu sunna ahlu sunna waljamaaca sidaa aada la socotaanba waxay leedahay saddex gole iyo guddoomiye guddoomiye golaha talada iyo guddoomiyaha golaha fulinta iyo guddoomiyaha marjica iyo guddoomiyaha saddexda gole oo anugu aan ahay heshiiska waa wada dhamayn saddexdamada mas-uulba inaanu ka mid noqono guddoomiyihi golaha marjica maqnaatana arrintaan raacli ku ahaa guddoomiyihii golaha talada iyo kii fulintay aniguba marka ahlu sunna waljamaaca garab lama odhan karo ahlu sunna waljamaaca madaxdeedii iyo mas-uuliinteedii iyo golayaalna waa leedahay ansixiya guud ahaana arrin aan ahlu sunna waljamaaca anaga ku qaadanay weye wax ahlu sunna mas-uuliinteedii sana oo arrintaan diidanama ogin balse waxaan la xiriirnay xubnaha ahlu sunna ee ku sugan magaalada dhuusamareeb oo sheegay in heshiiska aysan qayb ka ahayn ahlu sunna waljamaaca xubno ka mid dhuusamareeb waa ku sugan yihiin laakiin heshiiska gelitaankiisa iyo wadahadalka iyo ahlu sunna waljamaca madaxay leedahay madaxdii ahlu sunna waljamacana meeshaan way ku dhamayd masuulkeedana mas-uuliyad bay leedahay heshiiskan galmudug madaxweyney leedahay ku-xigeen bay leedahay jadwal baarlamaan bay leedahay sidaas oo kale nidaam kastoo meel ka jira madaxa buu leeyahay hawshaan madaxdii ahlu sunna waljamaca baa wada joogtay kama maqnayn xubin saddexdadii gol ka mid ah oo madaxda ka mid ah kama maqno waa hebel ma jeesatid marka sidaasaan karin garagarab iyo kala garab bayta laakiin xubno diidanaa waa jireen xubno ahlu sunna ka mid ah maamul central la odhan jiro la baxay waa jiraan oo maamul way isku magacaabaan hadda central la yirahdo la magac baxeen waa wada hada hadno waxba dhibaato midna waxaan rajaynaynaa inay wanaagga ayaguna wax ka qaadan doonaan kusoo biiri doonaan maamulka marba hadduu deegaankii gobolada dhexe oon gacanta ku haynin dadkii siinte isku yimid uu maamul galmudug la yidhahdo magacoobay inaanaan hadda khilaaf noo dabcanayn hadafkanaga itijaahanaguna uusan ahayn inaanu dana gaara iyo hawl gaara oon kala ka leenay gobolada dhexe wixii shacabka nogano
laakiin sheekh waxa ay leeyihiin inaadan matelin oo aysan wax shaqaa ku lahayn heshiiska heshiiska markaadan matelin xilkaa lagaa qaadaayo marka hore adaban xil haynin baa waxaa la yidhaahdaa yaa ama xubin kalaa loo doortaa guddoomiyaha saddex ogolo ahlusuna waljamaaca aniga ku magacaaban axad layga daba magacaabay gadaasheena ma jiro xilkaasu sidaasaan uhayaa guddoomiyaha golaha talada sidoo kale uhayaa xilay looga daba magacaabay ma jiro guddoomiyaha fulintaaa waa la doortay markii u dambeysay marka nama matalo iyo wuu namatala midna maana heshiiska galmudug madaxweynaha matala iyo iyo haddii la madaxweyne kuweyntisaa matala gudoomiye baarlamaan buu leeyahay heshiis walba dad liidar oo madaxuu leeyahay laakiin nama mataladu waa namatala midna maahane maamulka naga anaga weeye marka ma waxaad leedahay xubnaha jooga dhuusamareeb adiga ayay ku hoos yimaadaan heshiiskuna qayb ayay ka yihiin kanta waxay ahlu sunna wal jamaaca oo gobolada dhaxal jooga annagay naga mid yihiin golayaasha ka dhisnaa ahlu sunna wal jamaaca iyo hadafkiisa bay naga mid yihiin awoodda baawil sheeri kaara qaybta ay ka qaadanayaan wasiiraday ka qaadanayaan wasiir ku-xigeen bay ka qaadanayaan baarlamaanka ka qaadanayaan ilaa fulintoodan bay ka qaadanayaan diyaar leeyahay hadday wax ka qabanaysana cidday wax qabanaysaa waxaasaa ina maqana hala ziyaadiyo ha tiraado oo hadal baa yaa ka furan waan gartay markaan usoo laabtay heshiiska maxaa keenay inaad hadda qaadataan heshiiska aad u diideen horay inaad maamulkan qayb ka noqotaan wax badan baan midicsanay waxaan midicsanay wax walba oo kugu hadanaa hadaaweydo iyo wixii wax ka soo martay haddana haddii waaaaaaimaayaajibubaariyada inaanu iska taagnano oo maamulka ka samaysano ama leexano iyo in oo meeshaa laba maamul iyo waxaan qaadi karin deegaankiis iyo inaanu sabir badan iyo tanazul badan samayno marka sabir badan iyo tanazul badanna waa samaynay maamulka galmudugna in awoodii lala qaybso ogolaaday awoodii lagu midoobo marka labadaas sababood baa iscaawiyey taasaana yaan ku midoobnay maamulka galmudug waxa uu ku dhisan yahay habbeeleed idinkuna waxaad matalaysaan urur gaar ahaan adiguna waxaad ka soo jeedaa dhuusamareeb sidee isku qabanaysaa in markii hore beel ahaan wax lagu qaybsaday haddana ay noqonayso in ururkiina xubno dheeri ah laidin siiyo oo beelaha kale aysan shaqo ku lahayn awalba maamulka magacaa beelaha dagamudug iyo galgudug markii hore ka koobnaa wax qabiil gaara iyo beel gaara waa idmaha marka wixii aan helno oo baawarka waxaan u qaybsanaynaa ama awooda fulinta ama baarlamaanka habka beelaha ayaan u qaybsanaynaa qorshe anagii horena ayg waa qaybsan jirnay madaxdana oo kale dawladdaa ku dhistay maamulkaa ku dhisan oo aan u qaybinay oo dadku maanta iyadoo ay laba haday doona wada noqotay dadkii mar hadduu hadafkoodu mid yahay hagi karto haddana dhaqanka soomaaliyeed oo mustaxkamka looga dhigay qabyaalada laftirkeeda waan ilaalinaynay annagoo ahlu sunna isku ogolay in cid walba talaaan u dhiibano yaan haddana dadka dareenkiisa iyo ilaalinayna baalasiga oo sidaas ugu qaybinaynay marka ayagana hadda wax dhib uu kama imaanin oo waxaan samaynay waxa la yidhaahda in loo qaybiyo dowladii awalba midoobay galguudda haddaa maamulka samaysay laakiin heshiiska sidaas ma lagu qoray in wixii aad heshaan haddana habbeel ahaan loosii kala qaybiyo heshiiska waxaa ku qoran wixii aan helno annaga ma madaxdaada inaan maamulno shacabkii cadaaladda ay ka dhex muuqato baasaan ku qaynayna